inta wacan wanaagsan akhyaarta hawada inaga dhegeysanaysaa kusoo dhawaada barnaamijkii waxbarashada oo laabaad ka dhegeystaan radio sangoni sdeetan iyo toddoba dhibic toddoba megaartis dhobleyna waaxigda barnaamijka waxbarashada waxaa idiin soo saardelana socodsiiya anigoo ah cabdulaahi cabdicasiis siraad toddobaadkan barnaamijka waxbarashada haddii ay baydmo waxaan uga hadli doonaa dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku noolal magaalada dhobley oo sheegay in qoraalka iyo akhriska uu muhiim u yahay waxbarashada aqoontu waxay ka kooban tahay laba shay oo ah akhriska iyo qoraalka aqoonta oo la kasbadaa waxay ku xiran tahay akhriska wax akhriskana waxa uu kordhiyaa garaadka qofka iyo waayo-aragnimada daba qaar ka mid ah dhallinyarada aqoon-yahanada ee ku nool magaalada dhobley ayaa sharaxaad ka bixiyay muhiimadda akhriska iyo qoraalka ee dhanka waxbarashada magacaygana waa cabdixakiin cabdiraxmaan salaad kuna nool degmada dhobley gaar ahaan ah dhallinyarta ku sugan degmadan ardada yara ee soo koraayo waxaa loo baraa ingaada iyo in macnaha waxaa laga soo dhisaa marka hore ardayga yiriiska ah looma macnaha looma kormaro waxyaabaha markaas la baraayo ee kow waxaa loo soo baraa farbar iyo hingaad taasoo looga gol leeyahay hadhow inuu keligiis bugaagta iyo markaas akhrisado dhan diiniyana dee tahayna uu kitaabka keligiis inta kiciyo ilaan macalinka cashirka u dul maraa dugsiyo uga tagaa laakiin markuu guriga tago inuu ardayga kicin karo waxaa marka koowaad ee laga soo dhiso ardayga waa hingaada marka aada weyn aqriska bulshada waxyaaba badan oo faa'iidala uu leeyahay maxaa looga baahan yahay macalinka iyo waalidka cunuga markaas dhale inay sameeyaan si cunugan akhriska iyo qoraalka u joogtayo isagoo weliba da'yara wallaahi waa inay ku koriyaan akhriska oo macnaha guriga markuu imaadana cunuga lagu dhiirigeliyo akhriska waalidiinta waa marka gurigan ka hadlaynaa waalidiinta macnaha ee aabbaha iyo hooyada kolley wax akhriska waa yaqaaniin waa cunug unug inay jeclaysiyaan wax akhriska oo buwaagay yar u keenaan sida sheekooyinka macnaha gabayadoo kale historiga soomaaliya buwaag adifar soomaaliya waa inay u keenaan taas oo ilmaha yar ku dhiirigelinayso hadduu waxyaabahaas aqriyo uu dhuuxo oo inta naxwo kala soo baxo gabayadan iyo waxaan in ay ku dhiirigelinayso cunugaas inuu mustaqbalka jeclaan doono wax qorista taasoo ka caawinayso inay qorayaal badan soomaaliya usoo baxdo marka dhammaan waalidiinta aan fursad u helin iyagu yaro inay wax soo bartaan ciyaalkooda maxaa looga bahan inay ku sameeyaan si ay wax u qoraan waxna u akhriyaan wallaahi caadiyan waalidiinta aan waxba soo baran kolley waalidku waa weyn yahay oo garaaduu leeyahay ee fursad muu usoo helina laga yaaba ama waxyaabo kalaa ku sababa inuusa wax soo baran laakiin right now xilligaas markaas la joogo waalidkaas wuxuu og yahay macnaha micnaha ay leedahay akhriska hadduuna aqoon u lehnataa wuxuu ku dhiirigelin karaa asuuna garanaynin inuu caruurtiisa inta meelaha buugshobyada tago uga soo qaado buugyaasha lagu farbarto ilan waa qof macnaha garaad ahaan u dhisano cunugoo kale ma ahan wuxuu ka caawin karaa marka inuu ku dhiirigeliyo oo wax aqriya wax qorasaan waaye marka cunugii haddii gurigii yacnii lagu abaabinayo wax qor wax aqri buwaag loo keeno kala duwan buwaag sheekooyin waxyaaba cunuga uu ka helay u isku caajisaynin haddii loo keeno macnaha waalidiinta isla markaas waxaa aaminsanahay ayagoon macnaha wixii aqoon u lahayn na soo baran inay kaalin weyn ay ka qaateen cunugooda inuu wax qoro qof walba qofku ka buu akhris badan yahay yuu macnaha ka aqoon badan yahay aqoontii baa ku dhisan macnaha hadda u akhriska marka ka waran sidee macnaha ay dadkii ugu baraarugi karaan inay wax akhriyaan wallaahi niyahow ka dhalinyaro ahaan oo anigaa ka mid ahay wax akhriska yacni qofka bini aadanka ah maskaxdiisu koriyaa mafahante waxaa noqonaysaa waayo arag meeshiisa fadhiyo aanan yacni wax soo marin dhul soo marin yacni inaan dhul soo marin dhaayo malaa la dhihi jiray laakiin waxaad iska dhigi kartaa waayo arag aan meel soo marin taasna waxay kaa caawinaysaa inaad buwaag badan aqriso waxyaabo badan historiga aqriso waxyaabo badan ood ka feejignaanaysaa waxyaabo badan oo ku dhici laheydna macnaha halkaasaa uga baaqsanaysaa cilmi badan oo kaa maqnaa iyo dhacdooyin kaa maqnaa markii goob laga hadlayo o kale hadda markii goob la wada fadhiyo o kale wax markii yacni laysku qabsado o kale waxaa laga yaabaa dhowr iyo toban buug aa soo aqris inaa waxyaabo kala duwan inta kusoo aragtay waxaas dadka aad dhahdo saas ma ahane meel hebel waxaasaa ka jiray meel hebel qisaasaa ka dhacday andan macnaha waxaa tahay qof macnaha adiga buug socdaa tahay qof bili aadan waxaa tahay waxyaabo badan ku keydsan yaha markaa wax aqriso ariskaad badan yahay laakiin markaad wax aqrin waxaa laga yaabaa wax kuu dhow oo sahal ah inaad u raadiso ama gogolgarayso ama macnaha aad dad la sheergarayso dhaada iga caawiya laga yaabaa waxaan inay yihiin wax easiya waxay dhahaan adduunyada aqoonta taallo waxaa lagu soo gudbiyay hab qoraala maadaama ka mid tahay dhalinyarada aqoon-yahanada ku nool dhuubley fariinta baaqa aad u dirayso bulshadu inay noqoto bulsho wax akhrisay wax akhrido ugu dambeyna u noqoto bulsho horumartay fariintaa u dirayso kuwa wax bartay kuwa hadda wax baranaya dadka waaweyn dhammaan bulshada redhoble fariinta u diraa waxay tahay dhalinyarta waxbaratay iyo waalidiinta markaas aqoonta leh horta inay guryaha kasoo dhisaan aqoontooda ay geeyaan guryaha buwaag akhrisa nooc walba ahaado kitaabada diiniyanka ah kitaabka qur-aanka kelima ah inay waxyaabo badan oo akhrisa oo caruurta maskaxdooda korin karto waxyaabo badanna ay kaga mashquuli karaan inay guryaha geeyaan oo buwaagtaas iyo kitaabadaas geeyaan caruurtana ay ku qasbaan xiliyada macnaha fasaxa ah in macnaha waqti ay wax aqriyaan si ay caruurta macnaha ugu soo xiisaan wax aqriska waxaa kaloo ku dhiirigelin lahaa in wax aqriska la badiyo ka dhalinyaro ahaan in wax aqriska la badiyo qofkii macnaha markaas ayada ah wax aqriyo oo wax aqriyo waxyaabo badan oo bulshada ay ka faa'iidi kartaa marka waxaa leeyahay wax aqriska aa lagu gaaraa macnaha waxyaabo badan oo jidad badan iyo waxyaabo badan oo looga baaqsadaa jahliya oo markaas wax waxaa jiro easya oodan markaas laakiin adiga kuu geyneynin aqoon daro laakiin aada ogeyn xog aada ka heynin laakiin markaa xog ka hesho waxaa laga yaaba waxaas isla marka inaad ku xaliso mafahant sababtaasna waxaa keeni karto waxyaabo badan aad aqrisay story waxyaabo dhan walba oo waxaa aqrisay marka waxyaabo badan oo dhacdooyin aad adagtay halis markaas ee dad hitaa greenland laga yaaba inaan dhacdo shalay dhacday oo qornada history oo in yacnaa macnaha tusaale ahaan loo qoray in cashar laga qaato aa haysay aandan dadkii markaa u sheegtay inay waxyaabahaas ay ka baaqsadaan marka waxaa dhihi lahaa wax aqriskaa la badiyo barnaamijkaanna aada u taageeraa inay noo soo celcelin waa jeclaan lahaa ka raadiyo ahaanna waa aada ugu mahadsantihiin adigiyo dhammaan raadiyo sanguuni magaciigana waa askari cabdiraxmaan nolosha horta aasaaskeedu waa waxbarasho haddaan nahayna bulshada dhowley ku dhaqan inaan waxbaranno keena yar iyo keena weynna inuu waxbarto aad iyo aad bay muhiim u tahay saddex baan u kala qaadaynaa waxbarashada sideedaba waa dadka bulshada horta waxuu kala baxaan saddex mid yaroo dhallaan oo hadda dhashaoo waxbarashadii lagu abaabinayo dee hadda aan kow aasaaskiisa yaradii looga soo bilaabayo iyo dad dhalinyaro wax soo barteen laakiin waxbarashadooda aan dhammaystirinin oo nolosha ka mashquulay oo dee nolol iyo nolol maalmeedkooda ku mashquulsan iyo dad aan weligood wax soo baran saddexdaasba mid mid baan u kala dhigayaa midba waxaan siin doonaa talo ku saabsan waxbarashada waxbarashada horta ka bulsho ahaan aad iyo aad bay muhiim u tahay inaa waxbaratid ama wax qortid nolosha aasaaska hadda way isbedeshay nolosha nolol technology bay isu bedeshay nolosha sida hore ma ahan xafiis walba ama ganacsi hadda hadday noqoto maanta inaad dukaan hadaara inaad furatid cilmi bay maanta u baahantay sida hore ma ahan oo dee waxbaa la rabaa in la qoro buuggi deyntii iyo dadkii waxyaalihii alaabihii inay waxii xisaabtii laisku dhufto ayaa loo baahanya waa hore waxyaalahaas camal ma ka jiri jirin waa noloshu dee saas dad waxaan iska ahayn xoololeyoo dee soomaali haddaan xoolo dhaqataan iska ahayn laakiin nolosha hadda maadaama dad ree magaala aan noqono magaalada nolosheen ay u badatay marka waxaan igula talin lahaa in waxbarashada aad iyo aad lagu dadaalo hadday noqoto caruurta yayarta waan ka hadlaynaa diini iyo maadi maanta magaalada waa laga wada bartaa waxbarasho iskuuladii wixii dhan waa lagu wada leeyahay aad iyo aad horta in ilmaha oo la dadaalno markuu maadiga imaado asagoo dhanka qur-aanka laga soo dhisay ama soo xifdiyay ama soo bartay ilmaha kale uu ugu imaado uu ka fahmo badan yahay uu ka fiican yahay boqolkiiba boqol mana gaari karaan ayagoo waxbarashada uga soo horreeyeen maadiga horta aad iyo aad baan igula talin lahaa inaan maadaama dee soomaaliyan hadda waa dhalinyara u badanta iyo caruur yaryar aad iyo aad inaan caruurtaas kula dadaalno waxbarashadaas aad iyo aad bay muhiim u tahay annaga ayna waalidka xaafadda inaad ka dhistaan macalinka keliya inaad ku dayso maaha oo dee dugsi baan macalin baa lacag iga qaataaye waraakac dugsiga aad oo dee inay saas camal aad maahan ood iska daysid habeenkii markaad si walba hadda nolosha loo mashquulsan yahay habeenkii markaad imaadid waad inaad maxaad maanta soo baratay cashirka naqtiinka aad ugu celisid macalinka inaad halkaa kala dadaashid waaye haddee hooyahii noqoto haddee aabada aabihii noqdo keliya maahan ilmaha inaad dugsiga geysidun la dadaashid meeshuu marayo maxaa ka qaldamay laxanka waxyaalaha aad ka saxdid wixii yani adiga waalidka ah oo de habeenkii wakti aad siisid hal saac hal saaci bar ood ilmahaada wakti aad siisay aad iyo aad bay noloshiisa u anfacaysaa waalidkana midaasaan kula talin lahaa waxbarashadan ku dadaalno ilmaha aad iyo aad ilmo waxbartay oo nolosha magaaladana waxbay u taraysaa adduunkana waan anfacaynaa caruurteena aad iyo aad aan ugu dadaalno midaasaan taladaasaan siin lahaa waalidiinta bulshada kale oo dee dhalinyarta ah oo laga yaabaa inaynan jaanis ama dee nolosha u saamihi weysan dee intay waxbarashada ama dugsi hoose bogay nolosha ay u saamixbaysaa dee qofku nolol maalmeedka iyo wixii iska dhexgalay adoo hadda adduunka casribu gaare qasab maaha magaalada hadda jaamacad waxaa maleynaya kuma taalo marka micnaheeda maaha adoo magaa adoo magaaladan joogto oo shaqadaada inta ay tahay dee ka shaqaysanaysid shaqadaada kama tegid laakiin waxaa sameyn kartaa online courses waxa laayaad qaadan kartaa oo dee adduunka hadda waa horumaray inaad wax baratid maado takhasus iyo koosas aad samaysid oo dee noloshaada ku anfici doona maanta waqti aad gelisid aanad isdhihin dee maalmaalmeedkii baan ku mashquulay dee maxaa intaasunbay igaga joogaysaa waxbarashadii ma ahan mar walba waa muhiim hadaad hataa nolosha si walba isu anfacdid oo dee dhaqaale ahaan iyo wax walba hadaad isku anfacdid xataa mar walba waxbarashada lagama weynaado qalinka mar walbana lama dhigo waa un la wadaa maalin maalinta ka dambeysa wax unbaa noloshaada kusii kordhayo fahankaada dee dadka hadda khuburada adduunka waxay dhahaan qofka wax barto dadka kale haduu ilaahay cimri siiyo dadka kale aad iyo aad buu uga fircoonyahay duqnimada iyo dee markii dadka duqowaan maskaxda dadka ka tagto waxyaalahaas oo kale dadka wax akhriyo oo akhriskoodu aad iyo aad u badan yahay caafimaad ahaan iyo maskaxdooda aad bay u dhisantaa oo dad hadhow fahanka ka tegay iyo waxyaalahaas badanaa laguma arko dadka wax qoro waxna akhriya marka aan ku dhalinyaro ku dadaala inaad wax qortaan waxnaad akhridaan waqtiyo fara badan oo jaaniska aad leedihiin maalinba maalinta ka dambeysa wax cusub inaan baranno ka dhalinyaro ahaan midaasaan idinkula talin laha dadka aanan fursadda u helin inay wax bartaan oo dee haddana dad waaweyn ah weli jaanis haystaan ha isdhihin haddii yaraantii aad heli weysaan dee dagaal iyo qub iyo qacdi aad kusoo jirteen aad ku dhex dhalateen oo dee ama aad inigoo barbaar dagaalkii nigu dhacay waxbarasho la-aan ay nigu dhacday oo dee ama miyigii aad dhinacaas aad jirtay oo hadda magaalada aad soo gashay marka waxaa weli jaanis waad haysaa waxaa baran kartaa aad iyo aad waxaanan weliba ku kula talin lahaa culimmada magaalada inay masaajidaha laisku baro qur-aan oo dee dad waxaa jira oo dadka waaweynka weliba siiba dadka odayaasha ama dee ha noqda nin dhalinyaro soddonka ama meelahaas gaaray ama labaatan jir hadda hadduu rabo ha noqdo in masaajidaha waxaan kula talin lahaa culimmada ama dadka ilaahay waxbaray oo dee qur-aanka aad iyo aad ugu xifdisan oo qur-aanka aqaanaan inay ay ka bilaabaan koosas masaajidada dhexdooda bacdal salaad walba lagu siin karo qofku wax lagu bari karo fii sabiilillah isagoo ee tahay ilaan ilaahay subxaana watacaala wuxuu inoo sheegay in dee qofka markuu qur-aanka barto oo ugu fadli badan yahay qofka qur-aanka intuu barto qofna sii baro qofkaasa adduunka ugu fadli badan marka waxaa waaya inaad hadduu ilaahay wax ku baray oo dee masaajidka laiskugu imaado dhalinyaro ahaan ama qofka jaanis aan u helin yaraantiisa inuu wax soo barto qur-aankaasi la baro laga dhageysto aad iyo aad baan ugu bogaadinaya midaas oon dadka kula talin lahaa qofkaas isagana inuu juhdi sameeyo oo dee wixii hore tegay adiga way tegeen taasoo waxba kama qaban karti laakiin tan maanta aad noosha ilaahay cimrigo ku siiyey caafimaad ku siiyey maantaad ka daba tegi kartaa asdeen waad ka weyntahay marnaba waxbarashada lagama weynaado wax akhriska wax qoraalka marnaba ayada lagama weynaado waa loo wada simanyahay maalinkaad dhalato ilaa maalinkaad dhimanayso waa loo simanyahay intaas jaanis aad is leedahay beri bilaaw beri bilaaw maanta adoo bilowdaa ka wanaagsan afartanka hataa ku bilaawdid oo qur-aanka maanta kow alfaxmaalaha kaga soo bilaawdid adoo weligaad baranin dee laba sano saddex sano kadib qur-aanka waa ku xifdin kartaa marka waxaa aduu ilaahay cimri ku siiyo marka waxbarashada aan ku dadaalna ka bulsho ahaan aad iyo aad diini haday noqoto ama maadi wax qoraalka maxadyaasha iyo meelaha wax lagu barto goobaha wax lagu barto weliba siiba technolojiga kombyuutarada haday noqoto waxaan dhihi lahaa magaalada lagu soo kordhiyo oo kor ha loo qaado ganacsatada magaalada iyo dee maamulkaba intaas aad iyo aad baan adigana intaas anigula talin lahaa qaybta waxbarashada aan ku dadaalno ka bulsho ahaan insha allah arday baanahayo arday baanahayo ubaxii wadankaanahayo أرضي بانهايو أرضي بانهايو وبحي ودن كانهايو waxaan ordayaa ordayaa dugsiyada u aada waxaan ordayaa ordayaa dugsiyada u aada inan aqoon kororsado dalkayga anface dadalkii la imide allahayo ii gargaar ilaahayoo ii gargaar dadalkii la yimide allahayoo ii gargaar ilaahayoo ii gargaar arday baanahayo arday baanahayo iftinkii arooryaanahayo arday baanahayo arday baanahayo iftinkii arooryaanahayo waxaan ordayaa ordayaa imtixaan u galaa waxaan ordayaa ordayaa imtixaan u galaa inana biyo hoyo abalkoodii gudi dadalkii la yimide allahayoo i gargaar ilaahayoo i gargaar dadalkii la yimide allahayoo i gargaar ilaahayoo i gargaar ilaahayow i gargaar magacaygu waa iftaax xasan had iyo goor ah waana la socdaa waana baraarujinayaa radio sanguuni arrimaha bulshada kaalinta uu ka qaadanayo Eh, mar koowaad iyo mar labaad bay ku mahadsan yihiin marka xigta markaan u dadegdo barnaamijka ah oo maanta laga hadlayo ah eh, faa'iidada leedahay qorista iyo akhrinta runaantii waa laba shay oo aada muhiim u ah markii ardaygu uu waxbaranayo Eh, muhiimadda koowaad ardaygu waa in laga dhisaa farta fartu waa qayb ka mid ah eh, waxyaabaha ugu muhiimsan asaasigana waa waxbarashada in ardayga uu qori karo far muhiima oo qurux badan oo ah mid aan la fahmi karin Eh, kaalina waxay ka qaadanaysaa in qof walbo waxa aad qortay uu akhrin karo Eh, waxaa kaloo muhiima qofku inuu noqon karo qoraa hadhowdii dib u daalacan karo qoristiisa dad baa saa inta wax qarras ka seeba hadhowda dib u akhrin karin waxooda soo muhiimaddu oo in wax uu ardayga fiican u qoro waana qayb ka mid ah maadooyinka la dhigo Eh, qayb farqurxin laha ku jirto oo ardayga laga dhiso fartiisaas hadhowdii in imtixaanaadka su-aal uu saxay la akhrin waaye la khaldo inaysan dhicin oo su-aashii qofkii saxayay jawaabtii uu akhrin karo uuna ardaygaas markska uu leeyahay una siin karo teeda kale qoraalka markii loo ardayga ardayga markii imtixaan lagu jiro ama xilliga glasska la fadhiyo waxaa lagu helaa ardayba ardayga uu ka farqurux badan yahay ka nadiifsan yahay fartiisa ka nadiifsan tahay wuxuu helaa jaa-isooyin bundooyin dheeraad ah ama abaalmarino ayuu helaa Eh, midda labaad qo- akhrintana waa shayga ugu muhiimsan eh, iyadana inuu qofku wax akhrin karo Eh, noocay doona ahaato uuna fahmi karo iyada waxaa kaloo ay muhiim tahay qofku inuu hadlo sidoo kale hadda markuu qofku baranayo luuqad aan ahayn afkiisa hooyo luuqad ah waa in marka hore micnaha uu iska ilaaliyaa luuqadda isagoo markaa u dhashay ilan wuu garanayaa mar kaste kamana fakanayso kamana lumayso in micnaha luuqadaas uu boosgareeyo uu akhriyo jaraa-idyada uu akhriyo eh, wararka uu dhegaysto kadib uu isku dayo inuu isaga akhriyo wuxuu ku dhismaya micnaha heer aqooneyntiisa qofkan inuu wax akhrin karo dhegeystayaal guud ahaanba waxaa taasan waag barnaamijkii waxbarashada ood kala socoteen raadiyo xasan guuni sideetan iyo toddoba dhibic toddoba megaartis dhubleyn waaxida barnaamijka waxbarashada waxaa soo saaray dalana socodsiinaya anigoo cabdullahi abdicsiis salaad intaan ku kulmayna barnaamijkan kiisi xiga waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo